waxaan kisaamayaa guddoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cibo waxaan kaloo salaamayaa xildhibaanada golaha wakiilada iyo golaha guurtida iyo golaha deegaanka ee halka jooga waxaan kaloo salaamayaa guddoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi iyo hoggaanka xubnaha hoggaanka xisbiga wadani guud ahaan marti sharafta taageerayaasha iyo saxaafadda goobjoogta marka ugu horeysa waxaan jeclahay aniga liiskan waa laygu soo daray horaan xisbiga uga mid ahaa horaan usoo galay anigoo dalka dabadiisa jooga ayaan xisbiga kusoo biiray malaha waxaa lays yidhi xildhibaanada cusub ee xisbiga kusoo biiraya ha eegteeno isagaa raadkii ugu dambeeyey ee soo galay ahaaye haddii badbaayo halkaa ha wad mare marka maadaama aan hore jiray xisbiga waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo xildhibaanada cusub ee maanta kusoo biiray saaxiibadaya aada iyo aad baan ugu bogaadinayaa ugu hambalyeynayaa waxaan hubaa inay miisaan weyn iyo culays weyn ay xisbiga kusoo burrin doonaan waxtar muuqdana la dareemi doono marka intaa imaato xildhibaanadu waa badan yihiin hadalkuna waa badan yahay anigu laba eray laba ama saddex eray baan oo koobtooba maanka ka odhanaya marka ugu horeysa waxaan la hadlayaa waxaan ereyga ugu horreeya ujeedinayaa xukuumadda talada haysa xukuumadda talada haysa waxaad moodaa habdhaqankeedu inkastoo dhowr jeero hore la tilmaamay habdhaqankeedu inuu yahay mid salsallaaba ama uu ka muuqdo haraagii dhaqankii kelitaliskii maxamed siyaako waayo maxaan caynkaa weelay waa xukuumad la doortay si sharciya lagu doortay maxaan caynkaa uleelay xisbi ka soo baxday oo cod ku soo baxday maxaan saa uleelay waxaan saa uleeyahay waxbay la la wadaagtaa waxay la wadaagtaa ixtiraam darada sharciga ixtiraam darada xoriyadalqowlka ixtiraam darada xuquuq alinsaanka ixtiraam darada distooriga waxaan leeyahay maxamed siyaad baritaangii buu dalka ku qabsaday iyo ciidan libisan oo arkesta ayuu dalka ku qabsaday oo labaatan sano ku haystay xoog baana lagaga qaaday baarlaman ma lahayn distoorna ma lahayn guurtina ma lahayn isagaa dalka keli taliye ka ahaa uma ekaan kartaan uma ekaan kartaan dalka waa dal dimuqraadi ah distoor buu leeyahay sharci buu leeyahay xisbiye qaran buu leeyahay baarlaman buu leeyahay guurti buu leeyahay saxaafad xora buu leeyahay waxaa loo baahan yahay xukuumaddu waa la ixtiraamaa waa la dhowraa amarkeeda waa la fuliyaa xisbiyada mucaaradkaa iyo dadka mucaaradkaa iyo dadweynaha shacabkuba waa cid waa dad u hoggaansan sharciga u hoggaansama cid kuna sharciga sharcigu dowladnimadu wax kale maaha dowladnimadu laydiin sheegaya wax kale maaha waa sharciga haddii sharciga la waayo dawlad waa la waayo waxaan aan leeyahay sida ay hadda u socoto xukuumaddan dadweynaha ama shacabka reer somaliland ma nacsiinayaan oo qura xukuumadda kulmiye ee hadda xisbi xaakimka uu kulmiye ka taliyo waxay nacsiinayaan dowladnimada waxayda waxaa xamar ka socdaa ee ka dhacay wax kale maaha dadkii baa dowladnimadii ka shakiyey dowladnimadii bay naceen dadka dowladnimada ha nacsiinina dowladnimada dadka ha nacsiinina dowladdu waa aqal soomaaliga oo kale aqal soomaaliga wuxuu ka kooban yahay harar mucawdad iyo kebdo iyo aloolo iyo lamooyin iyo waxyaabo fara badan oo laisu keenay iyo dhigo iyo udbo intaa waxaa isu haya xadhko intaasi isma hayeen haddaan xadhku hayn xadhkuhu waa sharciga aqal soomaaliya ma jirayo haddaan xadhi jirin udbada ugu horeysa ama dabaysha ugu horeysa ayaa ridaysa waxaad moodaa dowladdani inay maalinba xadhig goynayso maalinba xadhig goynayso waxaan uga jeedaa isku dayii laysku dayey in la dilo xildhibaan maxamed baar qabille oo anigu aan ku magacaabo clint eastwood inuu yahay clint eastwood wuxuu ahaa nin awood la garanaysaan oo actara oo filmadiisa had iyo jeer isagoo keligii faras bushan oo laba bisloodsita meel dulbi ka jiro yimaado oo keligii u babadhiga maxamed faarax qabile runtii waa keligii dagaalame keligiisaa dagaalamay ilaana intaan garanaya dagaalka ku jiray xaquuna ugu jiray xaq darre uguma jirin xaqaana la doonaya in la aamusiyo maxamed faarax qabile ninkii dilay waxa iigu cajiib badan waxa weeye nin isku dayey inuu xildhibaan dilo oo interview qabtaa weligay ma arag nin dembi gala oo interview qabtaa oo ka hadla weligay ma arag taasi waxay muujinaysaa kalsoonida uu qabo isku qabo ninkaas in meel adag laga soo diray oan cidina wax yeelin waxaa kaloo muujinaya in markuu balkaa ku kacay ee interviewga qabtay uu magaalada iska joogay week dhan ilaa madaxweynuhu uu amar ku bixiyey in la soo kubo warma nin dambiile ah baa madaxweynaha gaadha in madaxweynuhu amar ku bixiyo ma nin dambiile ah ayaa madaxweynaha maxaa gaadsiiyey may taliyey booliiska may taliyey saldhiga may taliyey booliiska ma kii gobolka may maxaan ku rahdaa wasiirka amniga may wasiirkii daakiliga meed may xeeriraanlinta meeday dawladda inteedi kara maxaa madaxweynaha gaarsiiyey waxay muujinaysaa meel adag in laga diray waa marag cad ninkii wax kale ku sheegaya ummadda ha u caddeeyo self evidence iyadaa ka caddaynaysa waxaan leeyahay isagii waa la qabtay madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay inuu amarkaa bixiyey markii isaga soo gaadhay laakiin ciddii shirqoolkaa kula jirtay shirqool bay ahaydeen hadduu wasiir yahay iyo hadduu agaasimo yahay iyo hadduu askari yahay iyo hadduu qof kale yahay waxaanu leenahay dembiga waa ku wada jiraan hala soo wada qabqabto yaan dembiga caradiisa laynoo soo qabanin laynoo soo goornin waa dembi culus waxaan kaloo jecelahay sidii saaxiibada cabdiraxmaan iyo raggii goreebe cambaareeyeen oo kamid a habdhaqanka sharci darada ah ay xukuumaddan ku kacayso xadhigga dhulul xasanbataan oo ah qof samafal ka shaqaynaysay ilaa intaan anagu garanayo maantana shaqo aada u weyn oo u baahan in lagu abaal mariyo oo billad lagu siiyo runtii dadka u qabatay oo carruurtii dabijiibka ahaa xeraysay oo meel u samaysay iskuulle u samaysay oo fundraising u samaysay oo iyadu dadaalkeeda iyada iyo ciddii kale kala shaqaynaysay gabdhaha kale kala shaqaynaysay faadimo saciid iyo gabdhaha kale ee kula jiray ay dadaalkooda ku keeneen sabab ay xukuumaddu usoo baragelisaa ma jirto ma taalo sharcina ma aha xukuumaddu wasiirku wuxuu yidhi iisoo wareejiya wasiirku inuu gabadha ku ammaano inuu wuxuu dhaqaalahayo ku darsado mooyaane lama wareegi karo maaha hanti ay xukuumaddu leedahay maaha waa hanti hanti community wey community baa le dad baa samaystay waa n g o waxa dee hadda markaa injiniyada kale haddii badmaayo lacag kale dee inay dowlad inay wasaaradda la wareegaan markaa waxaan leenahay waxaasi dhaqan maaha dhaqan maaha dowladdu haddii badmaayo hana ka jawaabto in badan baa laga hadlaya sababta noolu xidhan tahay xerada agoonta masaakiintana faraha kala bixin oo askarta ah ku qaadeen ugu dambeyn saxaafaddan doonayaa erey ka idhaahdo erka saxaafadda horta marka ugu horeysa somaliland labaatan sano ayay xor ahayd labaatankaa sano wax badan waxaa laga yaabaa oo aynan haysan waagii hore ma haysano oo ma inooma soo kordhin aan hayn maxay xorriyat alqowl waxa ugu weyn ee somaliland ummaddu ka dhaxasho waxa weeye afkeennoo xora gabaygeennoo xora suugaanteennoo xora awaadeennoo xora xorriyat alqowl xorriyat alqowlkaa in la jebiyana waa wax waa calaa asaas oo tiba ka soo baxeen ma dhee marka xorriyatal qowlka la caburinayo ee sharci lagu caburinayo y waa la caburiyaa xukuumaddu si sharci daraa bay u caburisaa way xidhaan saxaafadahooda iyo meelahooday ugu dhacaan xataa rasaas baa loola tegay meelaha qaarkood askar intay sidii al-shabaabku madaxa soo duubteen ayaa wari wargeysyada qaarkood loola galay oo weli wax laga qabano la ognahay oon sugaynaa oo la eegaya laakiin sharci saxaafadda caburiya in golaha baarlamanka uu soo maro oo ka baxo markaa waanu iskaga dareeri markaa waanu iskaga dareeri waxaanu leenahay qolada saxaafadda taas iyada ka werwer la-aada hase yeeshee saxaafaddu iyada lafteeda cabashooyin badan baa laga qabaa inay ismaamuso oo ishabayso oo iyadu mas-uuliyaddeeda ay dib isula noqota ayaa loo baahaya waxyaabaha qaarna in xeer laga dhigaa waa muhiim xeerka saxaafadda ee la sheegayo hadduu yahay xeer cusub waa waxaan suuro gelayn hadduu yahay xeerkii anigu aan ka warqabay anigu waxa jira xeer baan waday muddo saddex sano ah dowladdii hore xukuumaddii hore ayuu bilaabmay xeerkaasi anigu waxaan ka ahaa consultant runtii basically anigaa daraasay markii hore nin kanina oo in badan ka shaqaynayay article nineteen oo ra-iisul qowlka in badan ka shaqaynayo expert ah oo lawyer ah ayaa ii yimi wax badan isla kusoo kordhiyey waxaan isleeyahay xeerkaas hadduu kaa horan yahay wax la barbar dhigo oo lamidgii ma jiro oo uga wanaagsan saxaafadda hase yeeshee wixii xeera ee golaha imanaya waa wax saxaafadda u furan from a to set inay iyagu haddii bidmaayo barta ku fiiqaan kaana qodobkaasina waa caynkaa qodobkaasina waa caynkaa qodobkaasina waa caynkaa ayaa loo baahan yahay hadalku waan ku dheeraaday waa iska caadadeeda raalliha layga ahaado ibraahim baa laba jeer igu soo noqday waa mahadsantahay aad baa mahadsantahay